bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay haddaan usoo laabto su-aashaada shirkii soo gabagaboobay ee goorraweyto waxaa lagu caleema saaray madaxweynaha musharaxa xisbiga dimuqraatiga kamala harris iyo ku-xigeenkeeda tim wallas runtii khudbadda caawa waxaa lahaa madaxweynaha kamala harris waxaana runtii ay ka hadashay nolosheedii taariikhdeedii shaqadii ay soo wada shaqeeyeen mataqaana madaxweynaha maraykanka jo biden iyo runtii taariikhday nololeed qoyska ay ka timi inay tahay qof ka timi qoys middle class ah runtii soo noqotay prosecutor xildhibaan gobolka california ah madaxweyne ku-xigeen khibradeedii iyo nolosheediina ay tahay mid runtii wax badan ka tari doonto haddii loo doorto madaxweynaha maraykanka sidoo kale waxay aada uga hadashay in ayna iyadu ay tahay madaxweynihii dadka oo dhan oo xisbi iyo groub iyo midna ayna ahayn oo ay midaynayso dalka maraykanka waana mas-uuliyadda saaran bay tiri in america mida aan wada helno
marka waxay sheegtay oo ay ka hadashay waxa ay qaban doonto siyaasaddeeda bal arrimahaasi iyana nooga warran
siyaasadda ugu weyn oo ay ka hadashay waxaa ka mid ah dadka maraykanka ah in la mideeyo midda koowaad xagga arrimaha dibadda waa ka hadashay siyaasadda gudaha labadaba waxaa moodaa inay aada ugu dheeraatay in ay heli doonaan waxbarasho dadku caafimaad guryaha iyo runtii in siyaasadda arrimaha dibadduna ay noqon doonto mid sumcaddii maraykanka dib loo soo celiyo oo markaa la ambaqaado maadaama ay jiraan waxyaaba badan oo hadda ka jira dhinaca middle eastiga ayay soo qaadatay oo bariga dhexe inay amistay xabadoojin marka waxaa moodaa in qorshaheeda siyaasadeed uu caddaa isla markaas sidoo kale waxay ka hadashay ninka xisbiga jamhuuriga u sharaxan waa madaxweynihii hore ee trump in runtii ay uga duwan tahay waxyaaba badan
maxaa ka mid a waxyaabahaas ee soo hadal qaaday inay kaga duwanaan doonto donald trump oo ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka haddana ay iyada ku tartami doonaan doorashada bisha november
dabcan waxay ka hadashay taariikhda trump in uu yahay nin lasoo tijaabiyey oo afar sano madaxweyne ahaa intii uu joogayna runtii waxyaaba badan oo waddanka maraykanka xagga sharciga in lagu xadgudbay in uuna ahayn nin u fiican midnimada dadka oo uu qaybiyey in january six wixii ka dhacay wadahowska uu runtii isku dayey in uu diido in laga helay doorashadii in guddoomiyaashii gobollada maraykanka qaarkood uu dhaho doorashada inaa mataqaana anaa helay waa inaad mataqaana tirahdaan waxay ka hadashay inuun ahayn nin diyaar u ah nidaamka rule of lowga ah aan ku qanacsanen dimuqraadiyadda khatarna kuwa national security-ga ama jiritaanka maraykanka waxay ka aada ugu dheeraatay waddanka maraykanka inay tahay waddan dimuqraadi ah dadka fikrado ay kala duwan yihiin laakiin loo tartama xafiiskan ay tahay in si nidaama sharciga ah loola shaqeeyo waa tahay waxyaabaha ay ka hadashay oo kale khudbadda ay ka jeedisay waxaa ka mid ahaa in ay si weyn uga hadashay hooyadeed oo dabcan ahayd qof waddankan timid iyo sidoo kale aabaheed oo isna waddankan yimid bal taariikhdeeda gabadhan oo ay laba qof oo waddankan timid iska dhaleen iyo sheekadaasi dadkii howlka ku sugnaa ee dhegeysanayay dimuqraadiyiinta ah saameynta ay ku yeelatay
runtii saa og tahay kamala harris waa gabar qowmiyado kala duwana waa gabar jameycana oo madow hooyadeed waa hindi oo waa asia ninka qabanna waa juush marka waa qof ka soo jeeda famille iyo qowmiyado kala duwan waxay kale oo ka hadashay oo aada usoo jiitay dadka maraykanka oo caawa ku sugnaa confeshinka ee chicago oo ilaa lixdan iyo shan kun gaarayay taariikhdii noloshada ay kusoo kortay in ay runtii ay ka timi laba qof oo waddankan scholarship ama waxbarasho u yimi hooyadeed oo hindiya ahayd oo ka timi hindiya iyo in aabeed uu ahaa arday jameycana oo waxbarasho u yimid kadib ay isbarteen kadibna runtii ay halkaas ahayd labaduba inay dib ugu laabtaan wadamada ay ka yimaadeen balse ay runtii calaf ku noqdeen inay isu guursadaan kadib ay mataqaanaa ilmo isku dhaleen oo runtii kamala harris iyo walaasheed baa lagu dhalay marka waxay ka hadlaysay inay ka timi qoys midal galaasa noloshana hoos ka soo bilaabay iyadoo ardayada shaqooyin hoos soo martay marka waxay ka hadlaysay americada quruxda badan in qof walba oo dakligiisa hooseeyo ama midal galaasa america wax uu ka noqon karo qofka loo baahan yahay uu yahay qof nolol adag oo taariikh ah oo isagala soo mara maaha bay tiri kuwa taajiriintaha sida donald trump oo kale waa tahay hadda xisbigii shirweynihiisii afarta cisho waa uu dhammaaday kamala harrisna waxa ay noqotay musharaxa rasmiga ah ee madaxweynaha maraykanka iyadoo taariikh samaysay oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee madow ah xisbi weyn oo u hogaamisa madaxtinimada maxaa xiga halkan halkee laga aadaya doorashada waqti koobanna waa ay ka hartay xisbiga maxaa qorshihiisu yahay oo xiga kadib shirweynahan
dabcan shirkii waa soo xirmay waxaa halkan laga aadaya marka ugu horeysa ergooyinkii annagu aan ka mid ahayn oo dhammaanba kontanka gobol ka yimi dabcan beri ayaan shiraynaa qorshayaasha runtii ugu weyna oo lagu soo qaaday waxaa ka mid a in gobol walba laga abaabulo sidii kamala harris u guuleysan lahayd in la gado barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiga iyo in aada xoogga loo saaro in dadyowga kala duwan xisbiyada maraykanka oo weli aan go-aan gaarin andesetka loo yaqaano ama dadka republicaanka xataa codkooda sidii loo heli lahaa in la aruuriyo dhaqaale ee fara badan maadaama doorashadu dhaqaale ubaahan tahay in qof walba dariskiisa iyo saaxiibkiis uu la hadlo oo uu sheego kamala harris in loo odayo ay tahay qofka saxda ah oo waddankan hogaamin kara sidoo kale waxaa laga hadlay in lixda gobol ee aad kale isugu haysto saa ogtahay gobollo badan oo waxaa jira marba dhinac ee u odeeya labada xisbi in gobolladaas aad xoogga loo geliyo laga abaabulo oo xafiisyo badan laga furo dad badan laga kasbado marka waxaa moodaa in hadda doorashadii runta ahayd ay bilaabatay annaguna runtii mas-uuliyaddaas waa soo qaadnay dab markaan u laabano gobolladana runtii waa ka hadli doonaa taageerayaasha iyo dadka aan matalayno sidoo kale
waa tahay ugu dambayntii waxaa jiray intii uu shirku socday in banaanbax ballaaran oo kumanaan qof ay ka qayb gelayaan oo dadka dagaalka khaza ka soo horjeeda oo doonaya in xabad joojin la sameeyo in israa'iil oo kale dadku ay doonayaan in maraykanku uu ka joojiyo hubka la siiyo dadkaasina weli ma aysan go-aansan cidda ay u codaynayaan iyagoo sheegay in aysan weli wax cad ka helin dhinaca ololaha doorashada ee kamala harris marka maadaama aad tahay qof muslim ah oo shirkanna ka qayb gelayay ergadii ka mid ahaa haddana gobolladii aad ku noqonaysaan maxaa dadka aan weli go-aansan oo soomaalida qaarkood ku jiraan aad ula noqonaysaan oo aad ka sidaan ololihii harris aad kaga qayb gasheen shir weynihiisii
dabcan arrinta hadda ugu weyn oo taagan waa arrinta bariga dhexe saa u sheegtay khaza saa og tahay runtii kamala harris waa ka hadashay maalintii koowaad oo loo ogolaaday inay u farto xisbiga waxa ay tiri waxaan aaminsan anugu nabadgeliyo ceasefire xabad joojin saad og tahay wasiirka arrimaha dibadda hadda maraykanka sagaal jeer in ka badan ayuu tegay labada dhinac khaza iyo dhinaca kale ramala intaasna wuxuu baadigoobay in sidii xabad u joojin lahaa marka waxaa moodaa xisbiga dimuqraadiga inay ka go-an tahay in xabad joojin xala laga helo waa run sidoo kale dadka andesadka dabcan way ogyihiin cidda dadka u ah xisbigan taariikhiyan dimuqraadigu waa xisbi nabadeed sideedaba waanay hubaan dadka maraykanka ah haddii la doorto kamala harris abatada ay qabtaan in ay nabad u horseedayaan khilaafka ka jira halkaas isla markaas dadaalkooda uu yahay in la joojiyo dhiiga daadanaya maraykankuna saa og tahay waa dad ilbaxa weliba xisbigan waa dad aan jeclayn dhiigga iyo qallaasaha iyo xabadaha mar kastana ilaaliya nolosha dadka bilow aadanka ah marka waxaan u malinayaa valuega bay ka mid tahay